bismi illah alxamdu lilah hanaa lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wabacd xadiiskii afariyo tobanaad maalintii hore aanu soo macnaynay laa yaxilu damu mri'in muslimi ila biixdaa halaasin athayib azaniya annafsu binafsi altaariku lidiinih almufaariqu liljamaca xadiiskaa saxiixa ah waxaan soo macnay dhowr arrimood saddex arrimood baa inoogu hadhoon maanta sila taageyna insha allah si aan xadiiskeena u bilowno shan iyo tobanaad insha allahu tacaala arinta inoogu hadhay waxaa ka mid ah markii aan odhanay afartii arrimood ee iminka aan sheegnay inuu jiro nas iyo inuu ka dhexeeyo tanaasub iyo tawaasun inay isku dheli tirnaadaan iyo inaa qofkii dembiga galon la ciqaabo taafaraada ugu dambeysana inay maxkamada ciqaabto qofka intaa markaan soo sheegnay shareecaddiinuna saa tahay waxaa jira markaa iminka aad baa loo weeraraa waxaa loo yaqaano islaamka xuduuda qofkii qof dila hala dilo hala jeedaleeyo waxaa ku socda weerar xagga maaragtay reer galbeedka ka imanayo waxay leeyihiin cuquubadaha islaamku way adig yihiin bini aadannima ka maqan saasaa lagu lagu ceebeeyaa diinteenna iyo shareecadeenna waxaan eegaynaa markaa marka ciqaab shareecaddu ay dejinayso maxay egtaa iyoka reer galbeedku waxay soo mareen saddex marxaladood iyo raggan reer galbeedku si ay usoo gaadhaan maanta halka ay socdaan saddex marxaladood bay soo mareen marxaladda koowaad waxay oran jireen waa inaan ninka mujrimka ah ee dadka dhibaya waa in ummadda laga qabto goor in loo joojiyo amba ha la dilo amba ha la xidho marka qaanuunku wuxuu eegayay almujrim walaysa ila aljariima jariimadda ma eegin dembiga maaha waxaa la eegaya maxaa la eegayaa dembiilaha marka marxaladaas bay soo mareen marka waa tii koobaad taas marxaladda labaad waxay yidhaahdeen maya waxaan eegaynaa jariimadii iyo mujrimkii labadiiba dembigiina waan eegaynaa dembiiliina waan eegaynaa marka halkaa waxay yimaadeen waxay dhahdo qofka dembiga galaya muxuu dembiga u galaa baan eegaynaa oo muxuu maxaa ka keenay inuu qofku qof dilo maxaa ka keenay inuu wax hado maxaa ka keenay inuu inuu maaragtay dembiga ku dhacay inuu sameeyo waa in la eego psychological mid lagu abuka ninkani ma bulshadaa ku qasabtay ma baahibaa u keentay wixii waa in la akhriyo jariimadii asbaabteedii iyo mujirkii waa in la wada daraaseeyo taabay soo galeen marxaladda saddexaad iminka ugu dambeysa ay socdaan waxay dhahdaan waa inaan ku eegno dembiga la galayo in uu mujtamacu yahay dembiile uunan ahayn qofka dembiga galaya dembiile halka iminka socda waa halka qofku wax dembiiba ma qabee bulshadaa ka dhigta inuu ficnaado iyo inuu wanaagsanaado marka bulshada iyaan saaraynaa dembiga haddaad aragtiin qof xun ma xuma isagu waxaa xuma maxay bulshada xun biada xun marka waxay ka dhaqaaqaan falsafad la yidhaahdo alinsaanu khayirun bidaatihi insaanku qof ahaan waa fiican yahay waa khayr buu qabaa laakiin dhibaatadu maxay ka imanaysaa meesha uu kolba joogo haddii qofkaa la qaado oo meel fiican la geeyo waa ficnaanaya hadii la qaado oo meel xun la geeyo waa xumaanaya meel lagu ilaya dadka isha iska saartay weyaan marka dadku wuu ekaanaya okay saddexdaa marxaladood bay soo mareen walidaalika iminka waxaa jirta reer galbeedku waxay dhahdaan ma baabi'inaaba cuqubada wadankani denmark la dhahda waxaa meeldhood laga sameeyey bahal cajiibo waxaa la sameeyey waxaa la baabi'iyey intii ugu badneed xabsiyadii marka waxaa la sameynaya waxa dhahdo qofka waa la xidhay ma fiicno waa la ciqaab ma fiicnaya qofka rehabilitation baa loo sameynaya waa noloshaa lagu soo celinayaa marka waxbaba qofkii looma geysana dhibaato wadanada qaar waxay bilaabeen in haddaan qofka waa inaa hawl la gesho ummaddu ay ka faidaysato isna uu ka faa'idaysto oo dib usu waxa inkaas iyo wad wadaan marka anaka shareecaddeenu iyaku iyaku way evolution bay sameyn way tatawurayaan waa bini aadan fikiraya oo ninka la odhan jiray alexis carel wuxuu ahaa dhakhtar faransiis oo markii dambena maraykan noqday waxaa la siiyey jaa-isadan la dhado nobelka يا كنتونيكي يا فرتونيكي وحقول لما كي جلسي نكا وحو قرأ بوغو بحي الإنسان ذلك المجهول الإنسان ذلك المجهول اللهم أفرزه قرأ إتان كوني قفكو لما يقان بني آدمك رو لما برك رو مرقا واحد أركيسا بني آدمك بني آدمك ما فهمي كرها adiga waxaa laga yaabaa adiga ka dhan xaaskaaga ala nooshahay afartan sano baa afartan sano ninka wada nool bay waxyaala kaaga soo baxayan war qofkan baad baratay baad oranaysa iyadana waxaa uga soo bixi dhakaaga waxyaalla ay kaa aqoonmayaan war kaale kuma baan aqoonmay horan maanta umaa ku bartay adiguna waxaad dhihi maanta umaa ku bartay limaada afartan sana isbaran kari weydeen waxaad ku wada jirteen guri yar oo afar mitir ah afar mitir kaadhaya yaad dhex fadhideen qol haddana waa isbaran weydeen maxaa laysku baran kari leeyahay qofka yaa yaqaana ilaahay abuuray baa yaqaana walidaalika markuu yidhi alexis carel alinsaan dalika almajhuul qur-aanka haddaad akhrintid waxaad ugu tagi alinsaanu dalika almacluum alinsaanu dalika almacluum maxaa yeelay ilaahay qur-aanka siduu insaanka uga waramay wax uga waramay ma jirto si cumqi ah oo gundheer dhinac walba uu iska taagay waliba waxaa cajiiba markuu ilaahay insaan ka warramayo wuxuu raacay alif iyo lam alinsaan walcasri ina alinsaan ina alinsaana ladaluumun ya kafaar maxaa ahayd faama idaa mabtalaahu rabbuhu faakrama insaankii wanacamahu fayaquul dhinaca kale fayaquul rabbi ahaani waxaad arkaysaa ilaahay leeya ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jazuuca waidaa masahu lkhayru manuuca ina alinsaana ilaahay waa ka warramaya mar wuxuu ka warramayaa nafti psychological mar wuxuu ka warramayaa mentality caqli mar wuxuu ka warramayaa dhaqan ahaan mar wuxuu ka warramayaa diin ahaan mar wax uu ka warramay ma jira ilahay marka alexis kaanel hadduu qur-aanka akhrin lahaa wuxuu qori lahaa kitaab uu bixiya lisaanu dalika macluum marka iyaka reer galbeedku evolution bay ku jiraan say insaanka u fahmaan annakase shareecadda yaa soo dejiyey allah ilaahay uma baahna insaanka in looga sheekeede wuxuu soo dejiyey shareecad taqaana qofka bini aadanka ah dhammaantiiba taqaano walidaalika waxay dhacdaa fiqiga islaamka fiqigan waxaan akhrina maanta aan ka soo saarayno iyo xeerashan juridikan reer galbeedka maxaa u dhexeeya saddex arrimood baa udhexaysa horta kow waxaa u dhexeeya waa maxay xeerka bini aadan baa samaynaya shareecadda ilaahayna ayaa samaynaya allah ilaahayna wuxu uhi alaa yaclamu man khalaq muunan aqoon ilaahay abuuray qofkuu abuuray wuxuu u baahan yahay ma laga yaqaanaa ilaahay oo amaya subxana tacaala marka ta koowaadi waa taa weeye arrinta labaad ee u dhaxaysa tani waa rabbaaniyatu shareecaddu waa rabbaaniyatu nuzuul ilahay bay ka imatay tanna maxaanu nahay galbeedka maxay waa bashariyatu asinaaca bini aadan baa sameeyey marka farqiga koobad waa taa farqiga labaad differenceka labaad ee udhexeeya differenceka labaad udhexeeya waa maxay shareecadda islaamku waa maxay waa shariicatun lizamaani walmakaan waqti wal iyo meel waa lagu waa lagu dabaqi karaa laakiin xeerka binaada ku sameeyaan waa laga guurayaa maxaa looga guurayaa dadkaa dhaafaya dee caqliga iyo maskaxdii baa oranaysa waxaan waxmaa samayn jirnay waa laga korayaa shareecadda lagama korayo shareecadda maxaa dhacaya waa loo koraya iyada kulamaa zamanku uu hore u socdo dadku waxay fahmayaan inay shareecadda islaamku tahay wax weyn walidaalika buu ilaahay wuxuu ina yihi wallaahu yaclamu waantum laa taclamuun marka talabaadina waa taa weyan arrinta saddexaadi waa maxay oo shareecadda iyo u dhaxaysa xeerka dadka bini aadamku ay sameeyaan waxa weeya shareecadda islaamku waxay leedahay maadaama ay likulli zamaanin wa makaan ay tahay bal likuli biaad aqaafaat waxa kaljaro dhan lagu dabaqi karayo arrin saddexaad baa lahado cajiiba maxay shareecadda islaamka waxaa ku jira jaanib lahahdo asabaat iyo jaanib lahahdo almutaqayir maxay kana tahay sharecadda islaamku jaanib waxaa jira islaamka aan isbedilin la yom alqiyama dhacayo waa saabit jaanib kaloo waxay leedahay sharecada islaamka ilaahay uu fudeydiyey uu ka dhigay maxa waqtiga la socota mutaqayir ah diintiibu ilahay saa ka dhigaba subxaana wa tacaala almutaqayiraat iyo maxaa ku dhex jira asawaabit baynamaa xeerka bini aadamku ay sameeyaan kullu waa maxay waa mutaqayiraat sawaabit male kun sagaal boqol iyo qarnigii labaatanaad bilowgiisii sagaal boqol iyo sagaalkii sideedii wadanka maraykanka shir bay ku galeen labada gole ee maraykanka maamusha waxay idhaahdeen xeerdejintu khamriga hala joojiyo khamrada hala mamnuuco xeer baa laga soo markaa khamradii in la mamnuuco waxay ahayd khamradu mamnuuc waxay ka ahayd maraykanka kow iyo toban sano mamnuucbeed laakiin maxaa dhacay waxaa dhacay khamrigii loogu cab badnaa baa dhacay intii ay khamrigu nooc ahayd waa kow laba waxaa dhacday noocyada la cabay wuxuu ahaa noocyada ugu xumaadee shado iyo waa laga shaqaynayay iminka waxaa lagu soo sameeyey meelaaan la arkayn contrabaabu noqday kabade hoosta lagu soo bixiyey ardalu anwaaci alkhamri baa la sameeyey inkastay khamradu radiil ba tahay dee laakiin kuwii ugu sii xumaa yaa la sameeyey qolihii markii hore mamnuucay in khamrada la cabo baa dib u fadhiistay muxuu ogolaaday in khamrada la fasaxo okay marka binaadku waa kaawayaan laakiin halkanka waa wada mutaqayir islaamku waxyaalo waxaa jira aan la bedelayn weligii aan la hibaa qiyaamu ka dhacay maxaa ka mid a shan arrimood baa ka mid a shanta arrimood waxaa ku jira waxaan ka hadlayno kow caqiidada maa la bedelayaa ilaahay waa waaxid markuu adduunku abuurana waaxid buu ahaa maantana waa waaxid ilaa qiyaamu ka dhacay muxuu ahanaya waaxid buu ahanaya عقيدة عبادة نقصها صلاة صوم زكاة حج كذا بدل يعني إن كسر علماء الهراء عبادة وحصل قال كره اجتهاد عصبة وأباهن إن لتغيرت اللي جش وحكم ذا قفكو صلاة بتكذا عشان شن وقت بكو أجيله مالتي هاي تكذا طيحة ارجلان براعيه وحكم بحي saacadan habeenkii dharaartu ka baxay wuxuu tagay meelahan samada wayna dhacdeen boqorkii ninkii boqorka ahaa sacuudiga ee cirjiilanka raacay baa kamid ahaa oo odagan iminka boqorka sacuudi ka noqday salmaan u dhalay marka uu cirkii tagay wuxuu yihi afar iyo labaatan saaca dhexdeeda sideed jeer baad caadi ii soo baxday iga dhacday afar labaatan saacadood cadceedu mar bay noo soo baxda ma mar waa naga dhacdaa laakiin isaga wuxuu arkay sideed jeer baad cid intay usoo baxday ay ka dhacday marka imse salaad buu tukan kaasi wuxuubaa ijtihaad loo ijtihaado oo waqtiga la raacayo ko laba waxaa uu yidhi qibladiina halkee ka dhiganay aniga samada ma jiraaye ayna qiblati halkee u jeesanaya fa aynama tuwalluuba fasama wajhullah mise meel baa la ii jeedinaya haddii aan u jeesto culumadiiba halkaa kala soo hadlay telefon bu soo diray culumad saasaa igu dhacday maxaa yeelaa marka culummadii waa loo joogay waxaa lagu yidhi adigu faqdir reer reer riyaad baad ahayd reer makaad ahayd meeshii aad deganayd waqtiga salaada tukanaya subaxa iyo duhurka iyo casarka tuko ijtihaad hore loo arko soo ma laba waxaa lagu yidhi qibladaaduna waa dhulka kacbadda dhulka ku taalla ma dhulka soo eg lidaalika waa wanasaxo iminka marka kacbadii ay halkaa tahay qofka dhex jooga xaramka qibladiisu halkee waa kacbada kacbaddu u jeesanaya qofka maskiidka xaramka dhex fadhiya qofka khaarij almasjid alxaram ha kuu jeesanaya masjid alxaram kuu jeesanaya qofka oo jaziirat alcarabiya dhulkaa joogana ha kuu jeesanaya ma kuu jeesanaya annaka oo adduunka ku baahsan haguu jeesanayna shatrahu shatrahu baa dhee shatrahu fa aynamaa tuwallu malawana shatrahu waa qiyaasa saatati dhagkii u jeesana weli maa bayna almashriqi waalmaqribi rasuulku muxuu yihi qibla qibla u dhaxaysa qaar ba maaragtay inay la helaan doonayaan lama helaysid dee meesha waa kawnkii odhaa joogti marka haddaad ka baxdid dhulkiina marka halkay ku tax taallaa dhulkiiba ku taalla marka dhulkaas u egaysaa markaa way gali kartaa waxaa ka mid a qur-aanka kariimkaa qur-aanka kariimka axkaam buu leeyahy in la taabin ilaa daahir maahayne haddii qur-aankii la qaado oo lagu shubo maxaanku idhaahdaa tasjiilkeena noocana haddii lagu dhex shubo oo ordinateerkii combyuterkii lagu shubo amba lagu shubo maxaanku idhahdaa telefonkii amba lagu shubto ibaadkii oo qofkii sito musxafka lalama gala xamaam soo maha haykana maad la galay mise lama gelisid laabudda min ijtihaadin jadiid marka qur-aankii ma muu yahay kan imika birtani qur-aankii may tahay culimadu waxay dhahdeen waa la gali karaa isaga limaada adiga dhanba soo quraanka qalbiga kuma jiro oo xamaamka ma aadid ha saasuu la mid yahay kan laakiin musxafku waa hadalkii ilaahay oo wax kale kuma qorno subxaana wa tacaala marka cibaadada way gali kartaa idhada ijtihaadku laakiin inta badan ma gashay waxaa kaloo ka mid a ayna gelin ijtihaadaadku inta badan oo mutaqayir aan ahayn axwaalu shaksiya xeerka qoyska islaamka qoyska islaamku hadalkiisa ilahay u dhameeyey waxa laguma daro qoysku waa aabbo iyo hooyo iyo ubad soo maha awow iyo ayey amcooy muntaha abti iyo adeer intaas qoyska qoyska ciriiriga iyo maxaa iyo qoyska ballaadhan intii waa la dhameeyey xuquuq la isku lahaa wa ulul arxaami bacdu awla bacdu fi kitaab illah khalaas okay lama galama lama ijtihaad ma jirayo waxaa laga yaabaa wax yar oo isku khilaafaa culimmadu laakiin inta badan ma jirto arrin saddexaad arrinta afraad oo ayna gelin maxaa kamid ah akhlaaqda kamid ah akhlaaqda ma akhlaaqda runtu waa run laakiin waa waa la ilbaxo runtu waa laga tagaya ma la dhex karaa la mutaqayiraadka ma gasha runtu akhlaaqduna shan ugu dambayntii maxaa gelin axkaamta mucaamalaadka ee ku saabsan qeybta jinaa'iga xuduudda iyo dhaxalka dhaxalkana kulluhu ilaahay baa gooyey iyo rasuulkii sal ly slam waxba laguma daro labo wixii xuduudana isaguna waa la dhambeeyey marka shanta arrimood mutaqayiraadka ma galaan maxaa markaa mutaqayiraadka gala islaamka waxaa gala wixii kale waxaa gala dhaqaalihii islaamku dhaqaalu leeyahay wax saabidan uu leeyahay wax badanoo isbedel uu leeyahay waxaa galaa siyaasadii madaxda islaamka berisi baa loo doortay masaa un baa may waana loo daayey antum aclamu biumuuri dunyaakum rasuulka yidhi una fasaxay sal slam ininka adduunyada yaqaana wata wixii markaa mutaqayiraadkii waa saas weeyaan okay marka xuduuddu waxaan oranay waa waxyeelada aanan ya ma la oran karaa xuduudda hala joojiyo dowlad islaam hadday jirto inkama jiraan dowlad islaam fiicane hadday jiraan ma la oran karaa hala joojiyo meel lama oran karo laakiin waxaa la oran karaa dib ha loo dhigo dabaqaadeeda waa la oran karaa iyada asbaab daraaddeed matalan cumar bin khataab radi allahu canhu caamu lbajaaca sanadkii gaajada iyo baahida iyo kriiska u dhacay kriiska way dhaceen wuxuu joojiyey dadka in gacmaha laga go waa qof ma ahin ma ahin wuxuu joojiyey aayaddii wuxuu jiri wuxuu yidhi waxaa jira wax keensanaya dadku inay baahdaan ay wax qaataan uu joojiyey markaa subxaana allah waxaa la joojiyaa marka dagaalka lagu jiro dagaal baa lagu jiraa gaalkii baa la sayaa cadowgii baa la sayaa cadowgii halkan fadhiya ciidanka islamka halkan fadhiya nin ciidanka muslimiinta ah waxaday xuduuda lama sameeyo markaa limaada bini aadamka qaar baa daciif oo dhanka cadowga iskatay waa la gacanta laga goynaya ha halkan muka soo jeesani waa laga daynaya markaas maslaxad maslaxad baa la eegay waa la joojiyaa markaa marka markaana waa la joojiyaa marka shubha iyo dhibaata jirtana waa la joojiyaa okay mar saddexaad oo kalena waa la joojin karaa waxaa la joojiyaa marka bulshada aan la diyaarin weli bulshadii diyaarba maaha inaa wax lagu dabaqo mantality ahaana diyaar maaha psychological ahaana nafsi ahaana diyaar maaha waa in la diyaariyo bulshadii waxna aqbasho yaa lagu dabaqaya waxa ummadda lagu dabaqaya ummadda hadday diyaar ahayn ma waa ku dabaqi may horta ummadda diyaari walidaalika axkaamtani waa waxa ugu dambeeya soo degay maxaa ka wada horeeyey ummaddii baa la diyaariyey diyaar baa noqdeen waxa ugu yaab badan waxa weeyaan min casriga rasuulka ilaa iyo laga soo gaarhaya cali bin abi taalib imise qof baa gacan laga gooyey waa isaayadis waa tira cajiiba labiyo toban qof labiyo toban qof yaa min rasuulkii ilaa iyo cali okay boqor cabdilcasiis dowladda sacuudiga qor way dabaqdaa mawduucaas inkastay si ugu ficil u dabaqin boqor cabdilcasiis ilaa boqor faysal iyadana muddo dheer bay ahayd marka boqor cabdilcasiis waxaa ku xigay inankiisii sacuud waxaa ku xigay boqor faysal raximahumullah imsaa laga gooyay gacan sideed toban qof sideed toban qof ayaa gacan laga gooyay macnaha waxay ka dhigan tahay culimmadu waxay dhahdaan azawaajiru inaa la sameeyo cuquubadan waa zawaajir dadka laga cabsinayaa qofka iimaankiisa ka cabsi waay maxaa laga- maxaa laga cabsinayaa dilkii azawaaj baa la dhahaa. cabsiintaasi mashruucatun waxaa loo sharc gareeyey lidar-i lmafaasid almutawaqaca dembi dhici kara dadku inay xada- inay- in qofka xada lama rabo inaan la xadin baa la rabaa inay xooluhu dhowrsanaadaan baa la rabaa marka maxaa loo sameeyey inaa qofka la idhaahdo war qofkii waxaad gacanta lagu goynaya maxaa loo sameeyey in uunan xadis dhicin maaha inaa gacanta lagu gooyo laguma raaxaysanayn qofka gacan goyntiisa laguma raaxaysanayn ee waxaa loo jeeda waxayn inay ummaddu ay nabad gasho marka taasina waa mawduuc waa- waa mawduuc maaragtay u baahan inaan aada iskula dul taagno walidaalika waxaa xasuustaa nebiga sal alla alay salam ma wuxuu jeclaa inuu xuduuda dabaqo mise wuxuu jeclaa inuu dadka saamaxo inuu saamaxo jeclaa laba arrimood baan ka arkaynaa xuduudii oo taalla iyo in la dabaqo muxuu jeclaa inuu saamaxo laba arrin baan ka arkaynaa wuxuu nebigu ninka xaakimkii inuu ku khaldamo inuu dadka u dhaafo waxay ka khayr badan tahay inuu ku khaldamo inuu xuduudii hirgeliyo Ah, isagoo ku khaldamo inuu dadka dhaafo waxay ka fiican tahay inuu ku khaldamo inuu dadkii sida dhalinyarada iminka diinta dabaqdo shabaab iyo daacish iyo iyagu waxay ku farxaan inay qofkii dilaan taas waa ta koowaad weyn arrinta labaad gabadhii soo soo sinaysatay ee uur iyadoo la nabiga way batay yaa rasuul allahi aqim calaya alxadda bay tiri rasuulka ilaahu xadkii igu igu taag oo ii- garaac dhagax ila dhac allah rasuulka wuxuu ka yidhi uur beelada orod soo dhamarta orod horta soo dhaqo ilmihii bay soo dhashay haddii soo noqon weyda kama noqon rasuulku inuu wuxuu doonaa iska socoto laakiin way soo noqotay iyadoo ilmihii sidata waxay tihi yaa rasuul allah waa ka ilmihii aan dhalay wuxuu rasuulku yihi orod soo nuuji dana soo nuuji way soo nuujiso isagii oo maaragtay cunaya furan yar sita oo loox iyo wax sita canjeero ayuu leeyimid calaalinaya ilkiina u baxaan markaa buu rasuulku ilmihii yaa qaadanaya yidhi dadkii saxaabad yaa rabayna marka u helay buu ku taagay xukunkii riwaayadaha qaar waxay dhahdeen wuxuu rasuulku yidhi ma is asturto may naga maqnaato may naga maqnaato Ah, ma- ma- ma adileen may naga maqnaato okay marka meesha maxaa ku jira lama jecla inaa le hadduu qofku is asturo is asturaya arrinta saddexaad ee cajiibka wax weeyaan me- mawduuca ku jira diintu waxay samaysay qofka bini aadanka ah wixii ilaalin lahaa oo dhan marka matalan waxaa la yidhi qofkii zinaysta dembigan ah, sayibu zaaniga iyo maxaa u yaala iyo qofkii in gacan- in la jeeda lahayd soo maha inuu zinaystay yaa sheegi doona afar markhaati baa leh afar marag afarta marage marka la idhaahdo maxkamadda la keeno waxaa la dhahayaa ma waxaad arkayseen iyaka oo camaliyadii ku wada jira baa la weydiinaya su-aasha lama- mid hadduu idhaahdo maya iyakoo ma wada wamaan arkaya lama aqbalin de khalaas intaad hadduu mid idhaahdo aqalkay sii gelgelayeen la hada ma- ma- ma- ma macruuf waa dembi kala saaye laakiin waa inay arkaan iyaka oo camaliyadii ku jira afar qofi dad muslimiina oo dembi la dhuumanaya say u arkaan iyakoo hawshii wada wadaa caqliga ma geli karta horta way adkaanaysaa way jiri- way dhici karta lakin way adkaanaysaa okay si kale haddii la ogaadaba inaa meesha lagu jiro aqalka loo soo daata ka waran si markhaati loo noqdo mu aqalkii loo daato loo waa nigu qabano la taswiro iyakii baa dembi ku jira cumar ibnu khadaab isagoo dariiqa socda iyuu arkay meel buu ka shikiyey khamri lagu cabiya ku dhumanayaan wuxuu ihi maanta ku qabo kuwan wuu soo dhacay cumar markuu soo dhacay buu ihi khamri waad cabayseen fiicanta idha sheekh cumar waad nagu qabatay waa sax laakiin hadduu dembi nagu nagu weyn baa gashay ilaahay wuxuu yihi subxana watacala markaad guri galaysiin ha ha gelina xataa tastaanisu watusallimuu calaa ahliha aqalka inaad garaacdid oodna weydiisatid oo salaamu calaykum tirahdid oon kusoo dhaweynahayde dembiga aad u gashe annaguna tana galle igu qabateen asalaamu calaykum iska laab waxba dembi kuma daagin okay intaas oo dhanna waxaa ka sii cabaya qofkii dembiga ku arka intuu cafiyo waaniya oo dha war waa ku asturiya adeer ha ku laamin ilaahadana ka cabso waxaasoo dhan waxaasoo dhan qofka binaadamka way ilaalinaysaa laakin maca dalika cuquubadan waxaa loo sameeyey waa zawaajir inay ilaaliyaan qofka binaadam marka shareecaddu maxay eegtay markaa شرعت waxay eegtay dambiga way eegtay waa ko laba maxay eegtay mujrimkiina way eegtay saddex maxay eegtay bulshadiina way eegtay wixii ay u soo tadawuranaya ku ay u soo filiyeen mar qorada sharcadu eegtay oo dadka waxaa jira islaamku ma qabo qofku daatiyatul khayr qofku khayr buu khayr weeyaan qofku su u dhiga wada khayr islaamku ma qabo islaamku wuxuu qabaa إنسانك هو قابل للخير وشر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أوكي لكن أصل كاغهرها فطرة قناطي لكن مركا أدو كيمتي وحتى هي صفحات عط أو أو خيرنا قادن كرتا شرنا قادن كرتا اوكي قفك يا شرك قليا يا خير قليا صدح حربوت ريد البيت هو خلدين مكلين قفك مجتمع خلطة مي مي مي صدح حربوت قفك خير شرك قليا كو دور شدي ساكليس ولذلك ابو الهي قوت بعد لها مجتمع وضحون ان ضف علتي قد افلح من قد افلح من سكاها وقد خاب من دساها هذا هذا هذا قوت الهي بكس قوتس ولذلك هو الاركان مكة iyo Madiina casr fatra dhulka markuu madooba gadooba nabi ciise iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam 600 sano 700 sano ilaahay nabi musuud dirin adduunka adduunka dhan nabiguna uu sheegay ilaahay dhulka dhan buu eegay xadiis saxiix ah oo muslim ku jira ilaahay nadara al-ardh kullaha dhulka dhan buu eegay famaqatahum unay ilaahay dhulka dhan subhanallah 700 sano ilaahay koonka unay illa baqaya min ahli kitab illa in yaruhu ahlu kitaabkiia oo diintii xanafiyada saxda ahayd haysta idan dadka intaa yar maxay ahaayeen mujtamaciyo xunba iyaku wanaagsanayeen quwad bay yeesheen ee ka hortaan bakana ku dhex noolaayeen waxaa ka mid ahaa ibnu nowfal ninkii nabiga sal slam ay khadiija u geysay markuu qur-aanku waxay kusoo degay ee yidhi maaragtay waxaad noqonaysaa nabiyu haadihi lumma markaa ninkaas nin wanaagsan buu ahaa calaa diini muxuu ahaa ibraahim xanafi buu ahaa u wanaagsanaade maka oo dhan oo fasaada iyo isagu wanaagsanaa marka qofku wanaagsanaan karaa dadka wada xun marka ku maxaa oranay qofku waxa wanaajiya isagaa is wanaajiya laba qofka maxaa wanaajiya maxaana xumeeya waxaa wanaajiya oo xumeeya dee mujtamaca waa u ka qayb galaa mujtamacu ka qayb galaa fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi waalidkiisa amba yahuud ka dhiga ama nasaare ka dhiga ama majuusi ka dhiga arrinta saddexaad ee qofka fasaadka u keenta waa maxay qofku maxaa fasaad u keena ibnu taymiya sheegay waxaa u keena buu yidhi shahwatun fi nafsi fi nafsi wa shubhatun fi lcaqli shahwatun fi nafsi shahwad nafta ku jirta wa shubhatun fi lcaqli iyo khalad caqligiisa iska rabciyo iska dhaadhicintuna qofka waa u keentaa shubahaadka afkaarta xun oo kugu socdo kugu socdo kugu socdo war isku hay iyaad fasaadiisa marka waxaan uga jeednaa waxa weye markaa mujrimku qofka bini aadanka ah isaguna dembi uu yeelan karaa daatiyan marka waa in ummadda laga joojiyo waxaa dhacdaa hadday farta uu kaga dhaco qofka cudur xun kansar hadduu kaga dhaco oo jirhkaagaasi kale uu fiican yahay oo dhada wax kale laguma daweyn kara ilaa in la gooyo maahine yajib an yuqdac lisaalix iljasad marka qof waxaa cajiiba wax weyaan ragga waxay qaarkood kuranayaan qof baa la dilayaa qof iminka waxaa jira wadamada reer galbeed waxay ogaadeen dad baa jira u bixiyeen dadka dembigu kasoo kusoo laalaama alictiyaadiyuun dadka caadiystaa dhada ayaa dhowta nin baa xaday biza buu xaday biza waa ninkii sheegaynay maxaa odhanay cuquubada iyo jariimada waa inay ka dhexeeya miisaan ma samayn okay bizu xaday bizu ciyaa ka qaatay ciyaa biza cunay ka boobay wuu la orday askartii baa qabatay waxaa la geeyay maxkamadda imsa laba xukumaad gelinaysa sideed iyo san xadhiga sideed iyo labaatan sano waxaa dhiga ayaa loogu xukumay ninkii afukaataha ba looyarkii difaaciyay wuxuu yidhi kama dhaxayso miisaan xukunka qaadi aad qaadatay ninkan maaragtay xaakimka iyo ninkan dembiga uu sameeyey wuxuu yihi ninkani waa dadka dembiga ku noqnoqdaa mar horena hawlo yar buu faraxumeeyey mar kale hablo inamuu faro markaa ninkani biizahan kuma socda wax kaloo ku socdaa marka waan kasii qabanayna bidheen okay waa logical ah juridic oo qanuni ah marka sharcadu waxay leedahay dad baa jira ka dhiganayaba dhaqan oo markaa hadaad xidhin dembi buu galay waa la xidhay xadhigu ma yahay solution bad ma xadhig waxa lagu soo tababartaaba halka waxa ugu tagaysaa rag professoraha oo ku baraya sida wax loo xado sida wax loo macallin baa ugu tagaysaa meeshaas waad ka soo baxaysaa nin baa beri aan xabsi aan ku jirnaa isku imanay xabsi dembi aan ku mahayn xabsi kalu hay marka xabsiga markaas kugu imanay ninkaas wuxuu yidhi anigu inta aan dilay tira male sheekhu halkaa imika madow madow madow madow waa ahlulcibaada weeye intaan dilay tira male inta aan boobay tira male waxaan dembi galay tira male in halkaa lay keeno waanu xaq baanu mutaabul in lay dilay baa haydul sheekh okay marka noo sheekeynaya waxaan ku dhahay markaas haddaad baxdid milo ku laabatay waan ku laabay buuri shaki male inaan arka uun bay ku xidhan tahay dembiga buuri inaan arko uun isha hadday aragto sabee bay galeeda naftu dad baa jira haddii halkaa cunto lasoo dhigo dhara ka yimaado ma oo gacantoodu bas waa barjoog horta hala joogsan karin isaga iyo cunto maxaa udhexaysa isha udhexaysa waxaa jira dad isaga iyo jariimada waxaa udhexaysa un inuu arko un cidloon hadduu ku arko lama delayo saas daraaddeed wuxuu meeshan aan ku xidhanahay waa xal waa solution buul marka wadaan bax waa nin imika ahlucibaada leyl buu tukanayaa habeenkii buu soo jeedayaa alla ku xidhaya bala ku fiirsadaa ولذلك قفك نوعاس مجتمع لك قبطاي وحسك وحسك ناترا marka okay waxa marka intaas oo waxaan uga jeednaa shubahaadka la fidinaya ayaa madaxina ka basaxayna meelaha ay gaaladu aad u weeraraan waxa kamid ah shariicada qaybteeda criminalka hada waa adag tahay waxaana sii fool xumeeyde dhalinyarada yar yar oo qofkiiba iska dildilayo ku faraxsan oo dhiig ku qoslayo oo aayadaha ku duldaliishanayo subxaanallahi alcadiim marka waa mushkilo weyn xasan marka waa waxaas oo dhan marka dadkaas hadda xadiisku wuxuu leeyahay الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المفارق للجماعة تيوغد ما ساكا بحين الثيب الزاني ومحين وقبضي أبويل كي حاسك لها يزنستي ساكا والرجم لي أبعد مركا رجم يقول وآية قرآن والله نسخير لحظة الشيخة والشيخ إذا زنيا فرجموها البتة بإلهي سبحانه وتعالى وأنا سخي ما أنا سخي لفظي لفظي ومحي أهدي أخرستي وأنا سخي ما أخري مركا حكمك بقي الحكم ونسخ اللفظ بأنا أوكي الشيخ محمد أبو الزهراء رحمه الله وعمده بن الأزهر توحيدي آيات داس مجرين تذكر باشا لماذا هو عجيب ودقاس وحيرته قرآنكم الشيخة والشيخ إذا زنيا صمع شيخ شيخ ومحاف عربي ده وأداء ده أوكي إنا كيري حاسك لها دوزي نيستان حقوق واسمدهم إنا يرى لا تجير دوزي نيستان خل خلاص هو محسن مركع الشيخة والشيخ وارتوحوا لي قرآن معه لغو والشيخ أزهر وعلماء أزهر ولده فما علماء أزهر كيبكع يعتم ما هو أنا وفقيها علمي وكبانا الله بقول لبو رحمه الله لبو وحنقول دي دانا هيبقول إن هذا هيبقول قروح دي قرآنكم جرتوا الزانية والزاني فاجلدوا جلدة واحد جلدة مع مئة جلدة فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة قرآنك معان باكو جلدة تم حكو جلدة الشيخة والشيخ إذا زنيا إذا زنيا هرتاكو فرسو فرجمهما البطة البطة قرآن ما يقولوا أفكار البطة وحنون القرآن كأدو أخرين بضن وحنون القرآن ما أسلوب كي قرآن سياغة دي قرآن قروح دي قرآن جمال كي قرآن ما يقول صدح أردت هذا أقول ما يسوي حكمك كل هدو إلهي رابيو حلف دي سنوغ قريه لماذا حلف دي وقعه ونو دايم aniga markaa aan akriyay axkaamtii kale waxa umadeen waa iqanciyay sheekhaas marka xukunka waa jiraa wada nabigaa dabaqay saxaabadii baa dabaqday laakiin inay aayad quraan la naskhay ahayd ra'yigaa sheekha waa ku qaracay ininkuna ku qaracdina qasab ma marka taasi waa mid aweyn marka athayibu zani dembigiisu waa maxay ciqaabatiisu waa maxay waa rajmi waa la dilayaa weyaan ninkaas maxaa loo dilayaa markaa waxaa loo dilaya waxaa la difaacayaa xuquuqda ummadda ninkii nebiga u yimid yaa rasuul allah wuxuu ihi yaa rasuul allah ii fasax aniga inaan sinaysto annaga iminka dee meelaha ma fadhinaa reer galbeedko zinadu waa biyo maaha markaa mushkilad naguma haysa ma garan karno laakiin markaa muslim tahay zinadu waa dembi weyn inay dembiga wax kusoo yaa rasuulallah marka laga yimaadaba xataa inay tahay dembi agga ilaahay ah waa dembi bulsho ii fasaxay rasuullah zinada rasuulku wuxuu ku yidhi manku fasaxahaa atardaa liummika hooyada raalli ma uga tahay in laga zinaysa halkoo bilaa rasuul ku fiirsaa gabadhaaday kama bilaabin atardaa liummika allatii waladadka tii ku dhashay in laga zinaysto subxaan allah alcadiim laa buuli waani nool daba garan oo iminka xorna dee waa xorma iyo xorra buu koran karaa iminka waa liberaal yaa isku haysatay maanaa la libaalka caqliya badawi ah kaana wuxuu yihi laa rasuulku muxuu ka yidhi wahaakada kullu nnaasi laa yarduuna li ummahaatihim wakay uu ka yimid atardaa liukhtika laa buuli atardaa liibnatika laa atardaa likhaalatika laa atardaa licamatika laa wax kastoo tusay markaa kale qof kastaba raalligu maaha in laga zinayso waa xaaraan weli rasuulka buuran wuxuu sheegayaa qadiya ijtimaaciya waa koo labo haddii la yidhaahdo zinada hal la fasaxo zinada waxaa fasaxay nidaamkani reer galbeedka hortiyey laba qolo nin la ohan jiray masdeg masdeg wuxuu ahaa nidaamkii xakumi jiray faris bersian bu ahaa wuxuu ihi dumarka in la kala yeelin hal isla yeesho shuyuucu nisaa dumarka in la kala yeelin waa la aqbalay boqol sano gudaheeda kitaabka maada khasr alcaalam abulxasan madaxuu ku qoray boqol sano gudaheeda dalka bersian waxaa ka dhacday inay dadku isgaran waayaan ikhtilaadu maxaa dhacay alansaab aftirsiintii maxaa ku dhacay isku dhex baabaa okay waxa uu qoray ninka talyaaniga iyo maraykan wuxuu hore isku haystaa mowt alqarbi kitaabkana qoray reer galbeedku waa dhammaanaya ninka qoray muxuu ninkaasi yidhi wuxuu yidhi labada kun iyo konton marka la joogo yurub gaar ahaan isagoo maraykan yurub wuxuu yidhi nina aabihii garan maayo naylikiisa garan maayo tantahi lusra waxa qoys la dhahdo maxaa dhacaya waa dhammaanaya waa labada kun iyo kontonka maxay noogaan labada kun iyo kontonka shirkii iminka ugu dambeeyey jamciyadda qurumaha kan iminka la joogo wali wuu socdaay iminka waxaa lagaga hadlayay yaa inaa qoysaska la fasaxo oo wadanada muslimiinta lagu qasbayay dal islaama oo idhaahda war anagu arrintaa waa diidanahay waa la waayey laba wadanun baan sheegaynaa xaqiiqada inay inay diideen ninka caadil aljubeer idhahda sacuudiga u hadlayay safiirka waa si cad buu diiday iyo iiraan labadaas way ka hadleen mesha waxay dhahdeen waxa anaga waxna maraya adeer ma aha bidhadeen shareecadaydu waxa weeyaan ma fasaxayno wax ka baxsan isku tag ka baxsan qoyska adinka way kala shib xataa hada shib ha subxaan allah xorriyaddi xorriyaddu ma aha xorriyaddu waxa weeyaan waa inaa la is ixtiraamo maaha xiwaaru lxadaaraat wuxuu u bixiyey ninka dhahdo roje gaaruudi allah yarxam wuxuu ihi xiwaaru lxadaaraat baa loo baahayay inay xadaaraduhu ay maxay haasaawaan ay sheekaystaan diyaalog inuu dhex maro ma aha inaan idhahdo tayda qaata maaha waranakuna aragti kalaa inayna dhegeysta inaanu nahayd oon teenaba ka fiican u sheegno laakiin markaa taada la xishoonaysid waa mushkil weeyaan adoo ka fiican marka taasi waxaa u jeedaa waxaa la ilaalinayo maxa markaa qofka dembigii taloon waxaa la dhowraya inana xaasaska iyo qoysaska isku dhex baabiyo arrinta saddexaad ee ugu dambaysa waxa weeyaan xuduudu xuduudu waxay dhahdaa waa xaqullah waxay ku jirtaa qoyska in la ilaaliyo maaha xaq bulshadu leedahay waa xaq ilaahay leeyahy ilaahay baa doonay bini aadanka tarankiisu inuu noqdo dad isgaranaya meeshay kasoo kala jeedaan aan ahaanayn dad go-aya oon isgaranayn oo xayawaan ahayn dee walidaalika waxay dhahdeen gaaladu waxay dhahdaa sidii uu yihi ninkii newton la oran jiray iyo maxaa la darwin iyo al-insaanu maxay dhahdeen xayawaanun dakiyun insaanku waa maxay waa xayawaan intelligent ama xayawaan caqli badan oo macnaha aqbal wax kastuu xayawaanku sameeya inaad adiguna aad samaysid xuni ma dhexayaan fred ninka odhanaya farwidna muxuu sameeyey farwidna wuxuu yidhiba waxa dhan ee bini aadanka dilay wax weeyaan waa kabtiga oo marka lagaa yidhi ha isku tegina ha isku tegina waxaan baa dadkii dilay war baashaan fasaxna buuri dee markay fasaxeena maxaa ka dhashay waxaan arkayna ka dhashay rasuulku uri sal alla alay slam fasaadun kabiir fasaad weyn taa baa la joojinaya ikhwaani fillah okay arinta labaad waa maxay annafsu binafsi taa garanay naftuna hadduu qofku qof dilo maxaa la samaynayaa waa loo dilayaa iminka waxay soo saara wax dhahdo waar kii la dilay socoy na maaha dad baa dhadaba nin dhintay maxaa kebihiisa dhaamo nin dhintay kebihiisu ma dhaamaan walaqad karabnaa bani aadam nin dhintay kebihiisu ma dhaamaan se u dhaamayna ilahi baa walaqad karabnaa muxuu ilahi yidhi بني آدم قاعدة فقهة الإنسان مكرم حيا وميتا إنسان هو مكرم سبب الناليو سبب الانتباه ولذلك ما كان عاصينا محاو دورينا وصفي عنه قدقينا لماذا؟ لأنه هو مكرم محا قبري قلنا هو مكرم ما اسكتورنا وحيوانك وعنانا لا ما نقبنه سيدا لا ما مارتي قولوا قلنا ورانا دنبسك نصية لا كل ده ممنوع لماذا؟ لأنه هو مكرم إنسان حيا وميتا فلكبيز من أمان وكو أرنت الله بعض ومحي محا قفكم مارتي إلهي سبحانه وتعالى كالسعودية ها سعودية كان يهري هريبنو لما شريعة دود بأجرته شريعة موسى عليه السلام شريعة موسى محي قفكي قف ديله هل ديله لما عفينه قفك ودو قف ديله محي هل ديله موسى ما عفينه شريعة توراته nabi ciise ay miday nabi ciise wuxuu yidhi anima oranaya qofkii qof dila dila ee waxaan oranayaa buuri qofkii qof dila saamaxa isagu muxuu leeyahay nabi ciise shariicatu cafwi shariicatu muxamedna maxay keentay waxay keentay wasadkii waxay tiri qofku hadduu qof dilo hala dila haddii ayna saamixin dadkii awliyaa-u addam dadkii dhiigga lahaa dadkii dhiigga lahaa waxay xaq u leeyihiin saddex arrimood inay dhahdaan hala dilo iyagu laakiin ma dileen maxkamadda heleen way fadaan iyagu ma dili karata waa sacri barta taa argoosi taa shircadda kuma jirto sacriga labo inay saamaxaan saddex inay qaataan maq hataa iska saamay maclumaad saamay karaya bin aadan cajiiba jira waa ninka waxaa ma haystay waan iska saamaxnay ilahay dartiisa saamaxnay marka waa taasina waxaa laga sheekeeyaa marka sacuudiga iyo iiraan laga sheekeynayo dil dadka la laaya laga sheekeeya lakin lagama sheekeeyo inta saamaxaadee ka dhacda habeendote waxaa akrinayay culimo ku takhasustay qofka qof dila ee xabsiga la geliyo toban sano ku jira dilkii usoo socdo culimo ka shaqaysa inay isaga iyo faamiligii laga dilay ninka issaamaxsiiyaan shaqacada qaran ayaa ka mid ah soo sosabaan isku keenaan dad ka bixiya magta haddii faamiligii kari waayaan ilaa boqorada dadka lacagta ka bixiyaan khayrar badan baa dhaca lakiin dee idaacadaha lagama sheega waxaa laga sheegaa un dad laynayo ila dadka la macsinaya diin islaamka marka taasina waa ta saddexaad talabaad arrin saddexaad ugu dambaysa waxay ninka la dilay waxaa ka mid ah taariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca waa murtadkii halkan bay dhibaatada weyn ka dhacaysaa muslimiinta su-aal baa inala weydiinayaa waxa inaga leeyahay waar ninka ninka diintiina ka soo baxa ee diinteeda soo gala waa dilaysiin ka diinteeda ka soo baxa ay ninka niibadoona ku farxaysiin ma hadi alcadaala ma isfahanna hada alaabtaas waa su-aal waa su-aal mantiqiya soo maaha annaka ninka naga yimaada oy ninka ina yimaada ood ku farxaysiin wuu islaam allahu akbar masaajidka ka wada qeeqelinaysiin yurub iyo maraykan iyo ma adduunka carabta waa xashkaa geenaysiin oo cimradaad geenaysiin laakiin ka ninka inaga yimaado oo gaal u yimaado waxaad leedihiin waan dilaynaa mantiqaasi muxuu yahay waa kow mantiqa labaad waxa weeyaan ha la dilo qofkii aayad quraan ka hor imanaysa dhadeen laa ikraaha fi diin diinta laskuma qasbaa tirahdeen qofkii idan wuxuu yidhi diintii islaamka waan ka baxo diinta gaalada galee maxaa u dilaysiinta laa ikraaha fi diin waa tirahdeen muunan xadiiskani ka hor imanin aayaddan isla fahnay soo maha okay jawaabta bixina iminka waan kaga baxayna insha allah الجواب الأول waxa weye jawaabta kooyarta xaqiiqada islaamku ma oran qofka diinta ka baxa dila ma oran ee laba shay isku xidhay dadku ma fiirsan waxaad iska qotaa maxaa dhi altaariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca waa laba dembi diintii buu ka tagay jamacadina uu ka tagay dembigaasi adduunka o dhan wax lasku fasay magac buu leeyahay waxa dhaa alkhiyaana alcudmaa dembiga noocaasa magaciisa waxa dhahdaa alkhiyaana alcudmaa waa khiyaano qaran islaamku diinun maaha islaamku waa diin iyo dowlad islaamku waa diin iyo nidaam islaamku waa hab nololeed hab nololeedkii uu ku dhex jiray oo saxaabadii gaaladu way shireen waxay dhahdeen dhagaysta nabi maxamed waa kuurtay keli weyne ma sal slam ha caqliga iyo diintii u qanciyo dadku naga wada qaatay maana waan ka hortagana maxaan ka hortagnaa alaabay soo dejiyeen magacii maxaa dhahdaa waxaa dhahdaa diinta dharaagtii gala habeenkeena ka soo baxa gaalo badan baa shirtay qur-aan ku qoran tahay aaminuu biاladii unzila calى aladiina aamanuu wajha nahaar wakfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun waxaan diinta hangalno waa gaaladta shire subaxa nabiga han u tagno waan islaamnay carabtii way farxayaan oo garag yahuudi baa islaamay galonimadana halka dareerno carabtii waxaan ku dhahaynaa nabiga ag fadhiday waxaan waan imanaa anoo ahli kitaab baahayno waan la eegno waxba waan ka weynay waa wax meesha kuma hayo lacallahum markaa iyakuna yarjicuun way ka soo dareerayaan diinta استراتيجية هدم الدين من الداخل بقى استراتيجية هدم الدين من الداخل واستراتيجية الدين تكدمينتا قد اسلام قال مركا محور دقي استراتيجية الدفاع من الدين من الداخل هذا وانكو فهمية يا وان كاسي حدي نيكا كرسو قلا دخل خرج من جرت نيكا بحا سيف اوطى الله هقل هذا امي كبس كفر حقا اسوي من مشاكل haddaa kor ku qanacdidna iska imo marka waxay ka dhan tahay waa lucbatun fuhimat ma fahanteen waa lucbatun fuhimat waa ciyaar la fahmay ay gaaladu ciyaarayeen maxaa loo dejiyey tan baa loo dejiyey okay kii ku dhashayna ee diinta ka baxayna xadiiskan baa yaalla man badala diinahu man badala diinahu faqtuluuhu kursuuhu ninka diintiisa ka taga bedela maxay دين العلماء على ذلك من بدل دينه أي دين الإسلام بقى مسوى دين النظر أي دين قف بدل مياه مياه يعني يحلو جدا وطن تاس وحان كبا حين أو ضمينتي قفكو هدي ونن كل يجيس كقالوا أقل كسر أحفظيه ما ما ما مسويت ما دبي كرتها وحي وجد هذا سدبي ويرى يرى قصر يعني ما علمي نروح رجيسة يلو يلو قالوا يلو من بدل المدار هاي يلو رياض war hebel u gawlabaadh kee hebel ar muxuu farxuma diinta kala tagay wilkaas war ninkaasi muxuu foolxum baasha kala tagay wil diinta iska day waxba malaha yara dee soo abuuraya iska foolxumeedo waxba inaga lagama maqlo wilkaas sal allahu alay diinta nabi maxamed kala maqlo marka calaa ayati xaal dad baa jira waxay diinta yeelayaan aysan jirin laakiin meesha maxaa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa dadka duminaya nidaamka dowladda islaamka nidaamka dowladda islaamka maxay waa nidaam fikri ah dowladda fikra bay ku salaysan tahay fikirkii baa la duminaya muxuu sameyn kaasi attaariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca siday sameeyeen dee murtadiintu fi casri abubakar waa abubakar la dagaalamay ama fi casrigii la sameyn karaba waa lala dagaalamay maxaa lala dagaalamay leanna waxay duminayeen maxay duminayeen jiritaankii waxaa la taha alkhiyaana alcudmaa reer galbeedka waxa u yaalla ama waa la dilaa amba xabsidaayin baa u yaalla ninka iminka idhahdaa nidaamka dalka canada u yaalla canada wadanka nidaam baa u yaalla jumhuuri ah boqortooyada ay ku xidhan tahay maxaa dhahdaa islaanta boqoradda ah ninka idhahda waan duminaya idhahda waa khiyaano cudma ninka idhahda systemka maraykanka waan duminaya waa khiyaano cudma ninka idhahda systemka faransiiska republican dhahda ninka waa khiyaano cudma marka khiyaano cudma dhahda waa la isku waafaqsiyadaasi marka haggana xadiisku wuxuu ka hadlay dadku fahmayaan waa alkhiyaana alcudma marka almufaariqu lidiinihi almufaariqu liljamaaca waa in laga taga hadya jeer maaha ataariku lidiinihu almufaariqu liljamaaca jamaacadii buu ka baxayaa muxuu soo raacayaa cadowgii marka ninka cadowgii soo raacana waa waa la dilaya waa la dagaalamaya marka saddexaas sababood baa keenaya in qofka la dilo ama loo dagaalamo xadiiskii ugu dambe xadiiskii kalaan galana insha allah isaga waan soo koobayna waa xadiis kooban عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم حديث كان عن أبي هريرة أبي هريرة وحلق وري رضي الله عنه أن رسول الله رسولك الرب صلى الله عليه وسلم قال إنه يريد من روحي كان أها يؤمن مد رميسا بالله إلهي واليوم الآخر يماننت يوم الآخر كيدا به فليقل هده خيرا خيرا أو أنباء liyasmut ha iska aamuso afkiisa ha qabsado ومن روحي كان أها يؤمن مثل ما يسم بالله آبه الله واليوم الآخر يمالين تأدم به فليكرم هويني يهكرام يجاره جار كيسا ومن روحي كان يؤمن أها مثل ما يسم بالله إلهي واليوم الآخر يمالين تأدم به فليكرم هكرام يهويني ضيفه مرتديسا رواه حديثك وحاوريه بخاري مسلم رحمهم الله حديث كان سيدي عادي أنه هيد أبي هريرة وريسك وصارني سيريسا عنوان بان سيرنا لبا عنوان بحديث كله هي العنوان الأول واحد على الحديث كان والآداب الإسلامية العامة الآداب الإسلامية العامة حديث ما سيرنا عنوان كوبات آداب إسلامية إيه جود كما عارف دونا حقا لي حرموت بآداب تكوين إسلام كونه قف دقنا كدكتا أم بس وحنا oo qofka muslimka ah min min kamaal اlinsaniya insaaniyadu waxay ku buuxsantaa bini aadanimadu maxay ku buuxsantaa iyadna xadiiska waa siin karnaa insha allahu tacaala marka haddaan xadiiskii aan saddex arrimood aan ka soo saarano waxa weeyaan xadiiska waa nakai halkaynay xadiisku horta wuxuu ka hadlayaa qofku suu naftiisa ula dhaqmayo iyo qofka kale uu la noolyahay suu ula dhaqmayo waa kow laba xadiisku wuxuu ka hadlayaa siduu qofku ula dhaqmayo jaarkiisa jaarkuna waa saddex jaar fadhi iyo jaar guri iyo jaar shaqo saddexdii jaarba jaar fadhi imka meesha waa fadhi naamute ninka ku gara fadhi muxuu yahay waa jaar waljaaru biljambi iyo jaar guri jaar deegaan meeshaad degan tahay buu jaar kuu leeyahay ka saddexaadna waa maxay waa jaar shaqo meeshaaad ka shaqaysatid aad ku leedahay maarata macmiilka hawsha aad ku wadatid beer haddaad leedahay haddaad dukaan leedahay aad macdaar leedahay haddaad ka shaqaysid maaragtay meel oo dowlad leedahay wixii la halmaada iyo ugu dambeyn sidaad ula dhaqmi lahayd qofka martida ah ee guriga kugu martida ah ama magaalada martida kugu ah ama gobolka ama deegaanka aad degan tahay intaas buu xadiisu ka hadlayaa waa aadaab islaamiya cajiib wayo waa ilbaxnimo islaamku waa ilbaxnimo waa nidaam ilbaxnimo islaamku kow islaamku arrintaa muxuu ku xidhayaa eega u fiirsada islaamku wuxuu ku xidhaa nolosha caqiidada islaamku nolosha muxuu ku xidhaa caqiidada rumayntu ku xidhaa maxaa man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul man kaana yuuminu falyaqul xataa u fiirso suurat lmaacuun muxuu ilaha yidhi ara'ayta aladii yukadibu biddiin qofka yowma alqiyaamaha beeninaya nebi allow ka waran qofka yowm alqiyaamaha beenaynaya nebi allo ka waran waayo fadalika aladii yadcuu alyatiim subxaan allah alcadiim waa qofka agoonka dhibaya ee agoonka ku qabanaya aakhira mar masay karan tahay walaa yaxudu calaa tacaami miskiin dadkana ku boorinayn inay miskiinka wax siyaana dhuumiyaan haddana ilahi wuxuu uhi fawaylu lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uun wayamnacuuna almaacuun dadka maacuunka celinaya wax yaray haystaan irbadda iyo maxaan ku idhahdaa waxa yaryaroo maacuunka yaraha inay dadka siyaan bay ka celinayaan maxaa ilaahi ma rumaysan kaasi allah ma rumaysan aakhira ma rumaysan walow haba idhahdaba waa rumaysana ilaahi aakhire marka maxaan maxaan dhahnay nolosha islaamka maxay ku xidhan tahay caqiidaday ku xidhan tahay kullamaa caqiidadeenu ay qurux badan tahay ay sarrayso iimaankeenu wen yahay dhaqankeenuna maxaa ku dhacaya wanaag iyo ficlin كلما عقيدتنا إيمانكنا وقابلنا ما حكون عيا دقنكنا حمام بكون عيسى أريد أصرف أنا زمان مركا إلهي محو رسولكم حكم بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر والروح إلهي رميساني آخر إني جرته أولاد حسابين رميسانه ما حسب أنا سا فليقل خيرا أو ليصمت ما حاول بقى ماشي بحكم جرا إيه فل لام الأمر ويا فعل مضارعة هدول لام الأمر كوري ما دول muxuu faa'iideeyaa amar hadduu ku dhahdo oday waalidkaaga amba sheefka kuu shaqeeya carabiga falyadhab fulaanu ila lbeyt hebel aqalkii ha tago waa amar wey idhab bay kale kala mid tahay walyaktub kaatibun tii qur-aanka wey baynahu bilcadli walyaktub marka xaggan maxaa layidhi falyaqul waa amar ha yidhaahda maxay khayr khayrkuna waa laba khayrun daatiy baa jira khayrka daati waa maxay dikriga ilaahay subxaana allah alxamdu lillah waa khayr daati اوكي امر بالمعروف وهل تكذب وهل الصوم الله لا قبقه ومعيضه وخير ذاتيا برشد علمه وخير ذاتيا والدكي كدلود كلهدهي هو معان وخير محي ذاتيا اباس وكلهده ابو هي وخير ذاتيا مسلميتي وقولوا للناس حسنا وناكل هذا وخير ذاتيا اوكي يا خير قير يا جر خير قير خيرك وعجيب خيرك غيرك ومحي اسلام قالتان qofka bini aadamka ood wax caadi uga sheekayso laakiinse ka farx geliya idkhaalu suruuri fii quluubi nnaasi dadka bini aadamka ood raaxo gelisay qalbigooga waxay islaamku wuxuu gaadhay xadaarad islam waxay gaadhay waqfiga waxla waqfiga waxaa ka mid ahaa culummada muslimiintu markii hore muslimiintu waxay dhisi jireen dhakhtaro waqfi ah dhakhtarkaa markay dhisaan dad baa lasoo dhigaya dadka jirane xanuunsan baa lasoo dhigaya marka lasoo dhiga dhakhtarku duwaya waxaa jiri jiray dad la keeno oo mishaar waqfiga laga siiyo maxay sameeyaan waxay dadka uga sheekeeyaan cuduradan in laga buursan karayo way ka farxisiyaa qofka nin iska jiran bay ka leeyihin cudurkan hortaa hebel baa ka kacay anaa u joogay amba waxaa dhawa inta isgar joogsadaan ay ag joogsadaan bay oran jireen ninkan waa xanuunsan yahay ma maqasha haa maqla isaga haa waxaa lagu soo dhigay cudurka hebel dhahaa dee faarxasho kama kicin cudurka haa isagoo ka kici doonaa مسكينك ومقلي الحمد لله وفرحيا أنك أنا قارب أنت قفك سيارتي بلا وما حنوسك بحاك ولا جو الله عذرك ما بقى شولي مي لا هو كعبة الله ما حاكل كان كان سيكولوجي كلب وكو يكون يوم خلاص وفير سما قرنا سا مركا هذاك ما حدا اسقو ذاتيا ما فيعنا لكن بحكو فيعيه غيريا ما فيعيه ادخال السرور ضد كان كفر حسيسين إنا قرشين إنا وحاو سميسين مركا ضد كعين كاسا وين الجيران nin baa jiri jira saxaabada nebiga kamid ahayo ka qoslin jiray nebiga sal alay slam nebiga ka qos jiray dadka nebigu jihaad buu ku jiray dacwad buu ku jiray dagaal had iyo jeer waxaa lagu jiray jidiya sideena maahin laakiin marka qaarkood maxay u baahnaayeen qofkeena qosliya dee nebigu ninkaa waa jeclaa marka ninka maalin khatar nebi khatar u galay awr baa awr baa las nin baa miyiga awr ka keenay oo safaro awrkiibu ku xidhay bisidiisoo bisiidku soo galay hanqalanna buuhi awrkii awrkii bay qashay way cuneen iska qaateen iska cuneen ninkii reemiyii markuu safarkii ka noqonayo socod iyo awrkiisii waayey awrkayga wayo lafu arkay oo meesha lagu kala tagay nebiga sal slam uu qoslo wuxuu yihi waa ninkii hebel u yeedho lacagtaan bixiye marka ninkaas dhan nebiga dhan wuxuu ku jeclaa muxuu ku jeclaa wuu ku qoslin jiray qalbigiisu farac gelin jiray sal ly slam dembigaa u galaya yaryarna uu garanay nebigu ka bixinayo ya waa ka bixiyey sal allahu alayh wasalam marka taasi waa yani فليقل خيرا أو ليصمت تكون الله تبا خير طلب هذا محي ها آمسو إلا آمسنا وأمر أه هذا خير أولي محال لقسيه آمس آمس كواحد أمحر وعمل إيجابي أه هذا وصلبي وعمسطه نيجاتيف باطه لكن وحو إيجابي كيها شرب قلي سيدي النبي وحو كوري هذا وحبه سمين كرين ذاتك كقبصه أفكاره dembiga ugu weyn ee bini aadamku naarta ku galaana maxaa ugu horeeya carabka nebigu wuxuu leeyahay damaano qaaday in laba ilaaliyo maa bayna lixyatayhi wamaa bayna rijlayhi admanu lahu ljanna ninka labada on damaano qaada waxaa u dhexeeya shanabtiisa iyo garhkiisa iyo labadiisa lugood waxa ka laalaada hadduu ilaaliyo anna waxaan u damaano qaaday rasulku wuxuu ihi jannada laa ilaaha ila allah waa labada lagu dhintana qaarnaha kale ku dhinteen qaarnaha kale ku dhinteen labada naas lagu tagay labadaas labadaa baan ii ilaaliyo rasuulku sal slam marka aamus sharki ka aamus haga qayb gelin haddaan noqonin iijaabi ha noqon baa lagu leeyahay salbi haddaan negative noqonin positive ha noqonin negative taas waa midda koobaad xadiiska qaybta labaad maxaa sheegaysaa jaarkii jaarkii saddex baan u dhaxnay la socdo waa jaarkii ku guri fadhiyey iyo jaarkii guriga iyo jaarkii maxaa oranay shaqada okay xadiiska asalkiisu waa jaarkii guriga xadiis baa jira aan aada saxiix u ahayn wuxuu dhahdaa afartan guri oo afartan dhinaca afar afartan afar lagu dhifto waa imise markaas ya boqol iyo labaatan soo maha boqol lixdan boqol iyo lixdan guri baa jaarku yaa jaarku yihiin marka waxay kamid tahay waxa jaar i waa maxay waa xaafad marka cilmiga maanta waa xaafad marka nebiga sal l slam wuxuu leeyahy jaarkaaga karaameen ibnu cusaymiin raximahullah wuxuu yihi jaarku waa saddex karaamadiisuna markaa waa saddex jaar waa faqiir karaamadiisu maxay noqonaysaa waxsiinte ila waa faqiir marka waxsiin bay noqonaysaa jaarna wuxuu noqonayaa buu ihi nin dawil xaaja ah baahi kala qabto waa laxaad leeyahay indho ma qabo luga ma qabo awood ma qabo isaguna muxuu u baahan yahay gargaar de garab joog iyo ziyaara iyo kawarhayn la la garab joogo waa kaa jaarka saddexaadna muxuu ihi waa jaar sharaf leh oo iimaan leh muxuu u baahan isaguna inaad sharafta iimaankiisa kasoo qaadatid oo la saaxiibtid marka nin walba halkiisa ku karaameeya karaamadiisa sii marka falyukrim jaarahu jaarkiisa ha karaameeya xadiis kale waxaa ahayd riwaayad kale walaa yu'di jaarahu walaa yu'di jaarahu inuu jaarkiisa dhibin ha min baabi alkaraama waxaa ka mid ah inaanad dhibin yaa ka mid ah marka kaasina waa jira xadiis kale muxuu yihi jaarka ka ilaali bawaa'iqda xataa waxaa lagu yihi qiiq inta aqalka ka baxo inuuna u tegin urtaadu inay u tegin intaad dusha kortay ha egeegin cawradiisa maya waxaa la yihi qofku hadduu wax fiican soo iibsado oo dee xoolo leeyahay oo ula soo hormaray arkaan ha cunin ilaa aad wax u dirtid iyakiina wax u dir qalbigeen oran war waxaasoo dhan baa laga leeyahay okay ugu dambayntii rasuulku wuxuu sal slama falyukrim dayfahu martidiisa ha ilaaliyo karaamada culimmadu falyukrimtaa waxay dhahdeen iyo falyukrimtii horeba مواجب بقى مش وصلنا إمام أحمد بن حنبل ابن حزم حكوت عليه واجب طيب إلا وفل يكرم شافعي ما قال وصلنا لكن مؤكدة ما كان ضيفك حق أولي واحد وبسع شرط ضيفك حق أولي أصدقش وحي كبضا وإحسان يا ولاة النمو مركا قف ضيف هدو مقالة مسلمتك أو قاجة كلتو وضن إسلام كورا ابن سبيل أبو ثوب gaajo ku dhinto iyaa dilay qofkaas muslimiintaa dishay walidaalika ibn xasm wuxuu yihi wa araa inaan magti laga qaado haddii aanan la wada dilinbaba oy dileen okay ibn xasmi wuxuu kalu yihi ninku hadduu gaajoonayo oo aqal islaam ma garaaco go go go hay aan cunto siiya aan cuntadii ladhaaho oo maalin soo aan cunto siiya cunto kuma hayno oo aqal kala tago kala tago laguma hayo muxuu samayn buuli waa inuu aqalka intuu dhex fadhiisto waxay cunayaan la cuno wuxuu ka bobo xoog ku qaata seef ku qaato yidhi liannahu maaha inuu gaajado muslim dad muslim dhexdiisa muxuu yidhi cumar khadaab baa yidhi maa jaaca faqiirun faqiir hadduu meel muslima ku gaajoodo agtiisa xoolihiisii rag baa ku cunaya ma dhici karaysu yidhi reer galbeed kurtaa way fahmeedeen maxay ku xaliyeen waxay ku xaliyeen waar masaakiinta wuxuuga meelha loo dhigo nidaamkiina waxay qaateen kafaalada marka in sha allahu tacala halkaasaan ku jirjirnaa waan sii wadi doonaa jazakum allah khayr wasal allah ala sayidina maxamed wala alihi wasaxbi wasallam ajmaciin